meydka wiil yar oo dhallinyaro ah oo baddu ay soo tuftay ayaa maanta laga helay xeebta degmada kaaraan ee gobolkaani banaadir sida warkaan uu ku faahfaahinaya maxamed xasan kays ka helayso degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in maanta xeebta degmadaasi laga helay meydka wiil dhallinyaro ah oo ay baddu soo tuftay taliya ku-xigeenka saldhigga booliska degmada kaaraan xuseen badmaceeye ayaa warbaahinta u sheegay in wiilka meydka ah da ahaan lagu qiyaasay labaatan sano jir islamarkaana badda ay ku soo tuftay nawaaxiga kawaan bari ee magaalada muqdisho waxauna intaas ku daray taliyuhu in si fiican aan loo aqoonsan karin meydka wiilkan ay baddu soo tuftay islamarkaana uu jir ahaan isbedelay dhowr jeer ayaa sidan oo kale waxaa laga helay xeebaha magaalada muqdisho meedadku ay badda soo tufto kadib markii ay qaaddo badda saacada kadib